SBS Radio.
tirada dadka ku dhintay weeraradii axaddii lagu qaaday dalka srilanka ayaa kor u dhaafay saddex boqol oo qof halka shan boqol oo kalena ay ku dhaawacmeen dowladda srilanka ayaa aaminsan in weeraradaasi ay qaadeen laba kooxood oo dalka gudihiisa ka jiray kuwaas oo xiriir la leh ururka argagixisada ee i s haddii taasi ay run noqotana tan ayaa noqonaysa weerarkii ugu ballaarnaa ee kooxdani ay ka qaado meel ka baxsan dalalka suuriya iyo ciraaq نبايع أمير المؤمنين وخليفة المسلمين laba maalmood uun kadib xasuuqii weerarkii axaddii ka dhacay dalka srilanka ciidda iisterka kooxda i s ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi والجسر وعلاء fiideo ay sii daayeen kooxdan argagixisada ayaa waxaa ka muuqda rag wejiga soo qarsaday oo lagu sheegay inay yihiin raggii weerarka fuliyey oo ballan qaadaya inay daacad u yihiin kooxda i s ka hor inta aysan qaraxyada fulin dowladda srilanka ayaa sheegtay inay dhici karto in dadka ka dambeeyey weeraradu ay xiriir la leeyihiin kooxda i s ragga ka muuqda fiidiyowga ayaa loo malaynayaa inay ka tirsan yihiin kooxa srilanka u dhashay saraakiisha srilanka ayaa sheegay inay dhici karto in weeraradanu ay ahaayeen kuwa looga argoosanayo xasuuqii christchurch kaasi oo konton muslimiina lagu toogtay iyagoo ku tukanaya laba masaajid oo ku yaala dalka new zealand srilanka ayaa ah dal cabsi weynu hadda ay ka jirto cabsidan ayuusan dalkani islahayn weligeed waad ku noqon doontaan kadib markii lasoo afjaray dagaaladii sokeeye tobaneeyo sano ka hor ra-iisul wasaaraha srilanka ranil wikermesin ayaa sheegay inay weli jiraan tiro aan la aqoon oo mintidiin lagu daba joogo kuwaas oo ku hubaysan walxaha qarxa Certainly, the security apparatus is of the view that there, has, there are foreign runtii hay-adaha ammaanku way qabaan inuu jiro xiriir dibadda ah waxaa jira caddaymo taas muujinaya marka haddii i s ay sheegatay waa inaannu sii baarno oo sii dabagalla arrintaasi shaki ayaa jiray ah inay xiriir la leeyihiin kooxda i s madaxweynaha srilanka maytriborlu sirusina ayaa sheegay inuu isbedello waaweyn ku samayn doono militariga iyo hay-adaha amniga isagoo wacad ku maray inuu tallaabo ka qaadayo kuwii ku guuldaraystay inay isaga la wadaagaan macluumaadkii ay heleen oo ahaa in weeraro la qorsheynayey Polisiye Trivitam Udav, Arakshagansa.
I will completely restructure the police.
waxaan gebi ahaanba dib u habeyn ku samayn doonaa booliska ciidanka amniga asbuucyada soo socda waxaanu bedeli doonaa madaxda dhanka gaashaandhigga labaatan iyo afarta saacadood ee soo socda laakiin masiibada runta waa tan taalla xafiisyada dowladda dibaddooda qoysaska ay dadkoodii wax ka soo gaareen qaraxyadan ayaa maskaxdooda ay ka degi la'dahay tirada dadka naftooda ku waayay weeraradan iyadoo tirada dhimashadu hadda ay marayso in ka badan saddex boqol oo qof herman bieres ayaa gabdho oo walaalihiisa ku waayay weerarkii kiniisadda san sebastian ee magaalada nagombo It was very difficult to find the bodies uh, also. I had to you know, spend nearly waxaa xataa nagu adkaatay sidaannu meydadkooda u heli lahayn toban saacadood ayay igu qaadatay inaan helo meydkooda qoyska iyaga afar ka mid ah ayaa qaraxyadan weerarka uu ku dhacay meydadka ayaa maanta la aasayay taasoo xaafadaha iyo tuulooyinka oo dhan ka dhigtay mid dadku ay baroordiiqayeen qof ka mid ah dadka baroordiiqaya ayaa sheegtay in bulshadeeda ay ka dhinteen dad aan la tira koobi karin We have a mass mass burial because in this small village almost every aaswadareed ayaanu u samaynay oo ku aasnay sababtoo ah tuuladan yar eh, guri kasta qof baa ka dhintay markaa qof qof looma aasi karin
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.